أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد نبدأ إن شاء الله تعالى اليوم الدرس الرابع من دروس سفينة النجاة من ال- من فقه الش- الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة maybageeka bilaabanayha dersigii afaraad oo safiinatu najaad kumada insha allah kaas oo ka saabsan eh, fi bayaan maa yaxrumu an intaqadad wuduuhu أو حدث عليه الحدث ال- يعني ما يحرم بالحدث الأصغر والحدث الأكبر أحكام تاس ياكو بلاوان لانكي حدث الأصغر معناه ويس لان نقد ولا حرام كو هذا يا إدايان أما سمي حدث الأكبر لانكي هكي درس فصل هذا كان فاصل كي يرشل بيا واي man intaqadaa man qofkii intaqada wuduu'uhu weysaadis burto xaruma may ku haaram ahaadee caleyhi manka korshee arbacatu ashyaa ashyaal afar ayaa ku haaram ahaadaas laakiin weyse laagnagada maybaa xaaraam ku ahaadaase afar walxaad yo xaaraam ku ahaadaas kow asalaatu salaad yo xaaram kuhaa- ku haaran ahaadaas watawaafu tawaafa ku haaram ahaadee kacbada beyt illaahi alxaraam alkacba in la dawaafo wamasul musxafi kutaabkii qur-aan taabadowshaa ku haaram ahaadee wa xamluhu xamlu lmusxafi kutaab qur-aan xambaarowshaa ku haaram ahaadee laakiin weysaadis burto maybaa ku haaram ahaaday liannahu xadathul asqara qaba xadathul asqar macna xadath yar yaa qaba walidaalika afarwalhaad yaa ku haaram ahaadaas salaad matikodu kor salaadaa ku haaram ahaadaas liqowlihi tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum liannahu bidaayada duruusteen may haka sheegnay ahkaamta islaamka maybaa kixirintaa iimaankaa kixirintaa erni iimaanka marka saas daraadiya ilaahay meerhay dadka ahlu iimaanka ee la hadlay meerhay yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alle iyo rasuulkiis rumaayayow idaa qumtum ila salaati haddii salaada inid tukutaan oo ini istaagdaan isin doontaan faqsiluu wujuuhakum wejiyaalkiin dhaga wa eydiyakum gacmiyaalkiin dhaga ilal maraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulikum ilal bac- kacbayn bimacnaa weysaysto waay isingoo weyselaan itiin salaadan galeen xadiidkale rasuulka xadiid yimahayo sala allahu alay wasalama laa yuqbalu laa yaqbalu llaahu salaata axadikum idaa axdatha xataa yatawada'a rawaahu lbukhaari wa muslimun qofka haddii weysaadis birto salaadis ilaahay ma aqbala markuu salaad yaa ku xaaram ee qof weyse la-aan ee salaad ma tukidi karo wakadalika mayba xaaram ku ahaahan dawaafa ku haaran ee kacbada ma dawaafi karo howla lkacba lianna dawaafa ka salaa sa- dawaafka salaada lamid ay tajibu fiihi tahaara tahaari waajibaas rasuulullaahi meerhay sala allahu alay wasalama dawaafka beytka ilaahay la dawaafahu salaado oo kale waay ilaa hal shay iyaku kagadiisiyin salaada ilaa annakum tatakalamuuna fiihi ee hadalka yaa banaan salaada hadalka haaramo laakiin ee xaj- dawaafka hadal banaanya hadala kortaada laakiin bisharti walaad ka hadalaas inay haadaan walkhayre faman takalama fiihi falaa yatakalamanna ilaa bikhayrin qofkii hadalaaw ay hadalnay ilaa khayr maahina rawaahu tirmidiy walxaakim wasaxu marka dawaafna ku haarame lan weyselaanga kacbad ma dawaafi karo waa masul musafi kutaab qur-aan taabadooshe ku haarame ini kutaabka qur-aan taabada misafil qur-aan lan o weysan qabna ma taabado karo suun haaramak weeye qaala tacaala laa yamasuhu ila almutaharuun kutaabka mataabadaa waa iri ilaahay ilaa qof oo daahir ee jismiyan daahirin ee weyse qab weyse qab ee maahin qaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam laa yamasa alqur'aana ilaa daahirun qur'aanka mataa badaawa iri ilaa qof daahire maahinir daara qutin yaa weriye hadiidkaas lidaalika marka xurma lixurmati lkitaab lanweysalaan-e kitaabka mataa bada kora galantiis masaarikood wa xamluhu xamlulmusafi kitaabka humbaarowshaa ku harame oo maana humbaaro karo korna man qaado karo yani ini korlan qaadoon xaaram afartaas walhaad ya xaaramku ee lanki weysaadis burto ee oo ah xadathul asqar qaba الحدث الأكبر الأشياء التي تحرم بالحدث الأكبر أشياء هذا حدث الأكبر كحرم هذا سيان ما يكون مده دور شيء واي يعني حدث كأكبر كه ويحرم ما يحرم هذا على الجنوب كي جنابه قبل حدث الأكبر كقبل ستة أشياء أشياء اللي أكو حرم هذا سسون أنت ونهتها شيغني صلاة i dawaaf i kitaab uraan taabadoo shay i kitaab uraan humbaaro shay koranqaadoo shay yaa ku haaram ahaade may in la jartee markuusi lama in la jarta lamada la jarta may wahan masaajid ma kana gaado koro ni masaajid kana gaado kan weyselaantee masaajid usu kana gaado kori qur-aanna ma akri koro dhan janaabo qaba ilaa adikaar iyo waxyaabahaas maahin tasbiixaadka maahin markan afar oo lama laka dari litaasaa ku xaarame kan janaabada gabasuune liannahu janaabada may ku adag taha hadathul asqarka yaa ku adag wayaxrumu may xaaram ahaaday calal junubi kii janaabada qabi korshey may ku xaaram ahaaday sitatu ashyaa ashyaa li ah yaa ku xaaram ahaadaas kan koowaad may waa ku xaaram ahaadaa sidii salaadi waay asalaad waa ku xaaram ahaadaa salaad hasheegni adilidii wadawaaf waa ku xaaram ahaadee wamasul musxafi kutaab qur-aan taabadoosha ku haram ahaade wa xamluhu xamlul musxafi kutaab qur-aan humbaarowsha ku haram ahaade walubthu nagaadoo ku haram ahaaday fil masjidi masaajidka laka dheh nagaad liannahu ilaahay qur-aan sheemeeray laa taqrabu salaata wa antum sukaara hataa taclamu maa taquuluuna yaan ilaahay walaa junuban laa taqrabu salaata salaadan aan ka dhawaateen wa antum sukaara malarne laa taqrabu salaata wa antum junuban waay isngoo janaabiyaal ilaa caabiri sabiilin macnaha hataa taqtasilu haddii masaajidkaada dhexmaraasa muruur shiimaahin makanagaada korta masaajid ma dhexgala korta hoob aad janaabo qab wagaraatul qur'aani qur-aan in la akriyoona xaaraan baa ku et waay xaaramaa ku eta lan janaabad qaba qur-aan ilaahay ma akri koro liannahu ilaahay qur-aan shay daahir waayo lan daahire le akri koro qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam laa taqra' ilxaa'idu wala aljunubu shay-an min alqur'aani labadaasba shay qur-aanka ilahay kumada akrinay rawaahu tirmidiyu sida tirmidi weriyaw marka lamadaas wayaxrumu bilxayli bisabi lxayli xeelka sabtiis may haaram ka ahaadaase casharatu ashyaa ashyaala tuman ay haaram haadaas aadada gebirta hob xeel qabtoon tumanshiya ku haaram haadaas afartii hadathul asqarka ka haaram ahaadaas weyselaanta liti janaabada ka haaram ahaadaas lamadii laka dara marka afar kalen yadaa zaaid leed asalaatu salaadaa ku haaram ahaadaas wadawaafu dawaafa dawaaf kacbada in dawaaftiya ku haaram ahaadaas wamasul musafi kutaab quraan taabadooshiya ku haaram ahaade waxamluhu kutaab quraan hubaarowshiya ku haaram ahaade walubthu nagaadoo ku xaram haadee filmasjidi masaajidlaka dheh nagaad masaajidka dhatiis in laka nagaad yaa ku xaram haadaas wagaraatul qur'aani qur'aan in la akriya ku xaram haadaas kii janaabada qabya kalumad etantan may kale yaa zaa'id ngaha waa soomu soonga ku harnaag aada qabta ma soomo koro laakiin lanka janaabada qaba soomo koro janaabada soonka ma reebaw waa talaaq waa ku xaram naag aada qabta in la furoon xaaram waa shariga ilaahay walmuruuru maro ku haaram ahaadee filmasjidi masaajidka la dhexmara kan janaabadga masaajidka isku dhex mara koro ilaa caabiri sabiilin qur-aanka kan lay waayo laakiin gabarta janaabada qabto masaajid caadada qabto xeelka qabto masaajid ma dhex mara kood bisharti in khaafat haddii ku absaaso talwiithahu masaajidka dharooba mowshay bidami dhiig ininka dharooba ini masaajidka dhiig deer haddii ku absadaas amaa haddii aan khoofaan masaajidka an ku absadaan ini aamin ay yani markaasay isku dhaha mari korto in dhininku marti dhini kale ku baha korto kii janaabad qabi oo kale waay shardigaasaa kiri markii cabsi qabto waay ini masaajidka yani way waaha damka ama dhiig walku deer haddii ku absaas wal istimtaacu tataabado ku xaaram ee bimaa bidin lagu taabado beyna surati rukbati ukurka iyo haduuntantan dhahayd gabirto aadada qabto xeelka qabta lanka ilaahay embanaaya hartashehaay makutaabado kora jirshe antiis kale an banaanta naagdis waa eleen xalaal eh sharciga anka banaanati ilaa aadadaas intii socota mal kutaabado kora ukurka iyo jilibka intan dhahayd mandigadaas taase ilaahay diidi mayeelay yani xaalad kayru aadi ayaa ka sugantaha intan ku harame tumukuan ku harame xeelka sababtiis tumuka sheeg haramaadaas wayaa harumay haramahaaday bilxayli bisabil xayli xeelka sababtiis casharatu ashyaa shiyaala tumungay haramahaadaas asalaatu salaada haramahaadaas watawaafu tawaafa haramahaade wamasul musafi kutaaburaan taabadowshi haramahaade waxamluhu musafki xaanbaarowshiya ku haramahaade walubdu nigaadoo ku haramahaaday filmasjidi masaajidka negaad yaa ku haram ahaade mudatulxaydi iyo waxyaabahaas kolley walku wargaba kutaab qur-aanna ma akri qur-aanna ma akri korta kutaabkan kormeyn qaad kosmaana dawaaf korta adiladii ha sheegnay kulli intuguna hasha ha sheegnay masaajidkana ma dhaha mara korta haddii ku obsadaas in dhiigga masaajidka deer haddii ku obsadaas ama haddii yani aamin ata sidii kii may ku haram ahaaday sooma ku haramay falaa yajuusu lilhaayid an tasuuma farlan wa naflan gabar aada gabto ma soomo korto soonka soonka faralka iyo soonka sunnada intanba wadaliilu dalika ma rawaahu lbukhaari wamuslimun can abi saciidin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay wasalam ilaahay rasuul sheymeerhe qaala mayka gooley fi lmar'ati waqad su-ila can macna nuqsaani diiniha gabartii yalla warsaday nuqsaani diiniha yani diinshe nuqsaanshe gabarti ma ey bilaanta ma et yallahri alaysa idaa xaadad lam tusalli walam tasum haddii aadan ka hoyta tan antikudaane waan ansoomana ma aha ayay rasuulka sala allah alay wasalam nacam yaa lahi kaasa laka jeeda nuqsaanu diiniha markaas eleen sanadkii may waaha gabirta dowriyaadka sheher kasta inkooyamaha sheherka aadada hooban ka hoyta soonka ku haramay hodhow ha qadayaas laakiin salaada mal qadaya wa calaa dalika alijmaacu markan soonka wal haqadaaya maadaama uusatumo ilaa mabalood hal sheer kumid elay kooyaa intii aadada soonka kukutabi qado waay laakiin salaad mal qadayo raxmata min rabbil caalamiin ilaahay raxmaanka higis ileen dowrada sheher kasti kooyaa sheher kasta salaadi kutabti qadaayta hoob leer dhabaato waay may kale ku xaramaha gabirta oo aadada qabta dalaagaa ku xarame adalaaq dalaagaa ku xaarame an la furo gabar aada gafta xaaram waa sharciga ilaahay liannahu may ku ratamee darara ku ratame darar dararka may ay muddada ka dheeradaas yani aadadii may waaha markii oo aada gafta la furo ma bilaawdaas muddada ciddada ma bilaawdaas muddada dheeradaas saas daraadiyee markii oo daahireed an la furiyaa sunne sharciga ilaahay siyaana nin dhabnee muddada ciddada la ninka dheerayn taasyaana waa walmuruuru maroo ku haarame filmasjidi masaajidkan dhexmart masaajidka dhatiisa sheegne ma dhexmaraas in khaafa talwiithahu masaajidka dhoroo mowsha haddii ku obsadaaso amwalkoo deyraan bayaalato waay taasna haarama ku ed may kale ku haaram aha gabirta oo aada gabta wal istimtaacu bimaa beyna surati rugbat macnaa wada jimaac yaa ku haarame la kulmo galma lanshaani in galmooda hartashaan galmooda yaa ku haarame galmadaba intilin deerina markun may baa la reebay galmadii ka hor istimtaac inba mubaashara in la kula baasharo beyna rukbati rukbati hundhurtiya i jilibshe intan dhahayd ilaahay qur-aanka may ka erhay factazilu nisaaa filmaxiil haweenka ku dheerada oo ku fogaada ee rigaala la hadlo haay yasaluunaka can ilmaxiili qul huwa adan quran waay dhawaa leeri muhamadow saasan dheh factazilu amar alluwaay ku dheerada annisaa naago ku dheerada filmaxiili xaaladiyo aadada ka suganyihin muddadaas walaa taqrabuuhunna anin dhawaatanga leri hataa yadhurna inti ku daahirnagadayaan fa idaa tadaharna haddii daahirnagadaan oo aadada ku qaboysadaan faatuuhunna min xaysu amarakum allah meel ilaahay siin amri yacni kulukuluma ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutadahiriin marka tarkul wadi fi hada lmudda muddadaas taase markun jilibka iyo ukurka intan dhahay mandigadaas marku taabadgo laakiin jirshe inta kale walaa ukurka ku koreey walaa jilbo ku hoosey yacni kula baashara kor hartashe banaanta sharciga وروى أبو داود ما يوري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم إلهي نبيشي يا سؤالي ما يحل لي من امرأتي وهي حائض عبد الله بن سعد يا مهر يا رسول الله حوانك ناقدي ما إن بنان هدي آدق أبت ما إنكو بنان قال مهر لك ما فوق الإزاري ما يبقى إنسوغن هذا أو حقا لتا ولي إزارك هوس قندق معنا قرقرد ولي كوكرهي walizaaru athoobu ladii yasturu wasad aljismi waay kaasa kinbanaanga lari taasna yeel xaaran waay intun marku may la reey alaxkaam maa yaxrumu bilahdath alasqari walahdath alakbari intun waay hadathul asqarka walay ka koyaa weyse laan walay oo ka koyaa la ree hadathul akbarkana ninkooyi doonahen walay oo janaaba ama same xeel amba wulaadi litishee walay waajib yahay waay shay wali waajib waay faslun haada kan fasulkii washalbiya waay man inta qadaa man qofki inta qadaa wuduu weysa isburd xaruma mayku haarama haadee calayhi mankaas korsheey manka markun hal qofna nagda jamaacana nagdaas jamaaca amba qof ruux ay shaqsin man inta qadaa man qofkii amba man dadki inta qadaa wuduu weysaadiyo burto xaruma mayku haarama haadee calayhi mankaas korsheey arbacatu ashyaa shayaala afare asalaatu waa ku haram ahaadaas waawaafu dawaafa ku haram ahaadee wamasul musxafi kutaab qur-aan taabadooshiga ku haram ahaadee waxamluhu kutaab qur-aan humbaarowshiga ku haram ahaadee afartaas qof weyselaan ayaa xaaraam ku eyin ilaa daruuro haddii jarta maayin wayaxrum may haram ahaadee alal junubi kii janaabada gabi sitatu ashyaa ashyaa li-aa ku haram ahaadee lanka janaabada qabana lishee ku haram ahaadee asalaatu macnaha janaabada lanka gaba lanka yani minidha ku batee ama jimaac suubiye imikaasaa janaabo la ree asalaatu salaada ku haram ahaadee waa dawaafa dawaafa ku haram ahaadee waa masul musafi kutaabku qur-aan taabadooshiya ku haram ahaadee wa xamluhu xamlul musafi kutaab qur-aan humbaarooshi waa lubthu nagaadoo ku haram ahaadee fil masjidi lika nagaad waa qiraa'atu lqur'aani ilaahay qur-aansha ila akri yaa ku haram ahaadee lan janaabo gab qur-aan ilaahay ma akri kor ويحرم ما حرم هذا بالحيل بسبب الحيل عشرة أشياء شيالة من حرم كهذا الصلاة الصلاة حرم هذا والطواف الطواف حرم هذا ومس المصحف كتاب قرآن تابدوش حرم هذا وحمل كتاب قرآن باروش حرم هذا واللبث نقادو حرم هذا في المسجد لك نقاد وقراءة القرآن إله قرآن شيء الله رياك حرم هذا والصوم صوم كهرم هذا والطلاق طلاق كهرم هذا والمرور مروا كهرم هذا في المسجد مساءات الدهمر إذا خافت هديك أوسع سوق برت التلويث هو مساءات ضراموش هديك هرم هديك هديك أوسع داس بالدم ديك ضرابم أم بها إذا خا إن خاف هديك أوسع سو تلويثه تلويث الدم الدم كضراموش لميرك لما ذا مساءات ولا نكر ديك ولا نكر talwiithahu dhiiga damka daroomowshay bilmasjidi ama talwiithahu masjidka daroomowshay haddii ku obsadaas wal istimtaacu mubaasharaya ku harame in lakula baasharo lakutaabada bimaa bedin beyna surati haduunti wal rukbati ukurkan dhehe faslun haadaa kan faasulun kelshaal biyaa waaye asbaabu taamumi halaahatun fakdulmaa'i walmardu والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم غير محترم ستة تارك الصلاة والزاني المحسن والمرتد والكافر الحربي والكلب العقور والخنزير تياممك أسباب تيس سده والهاد والري معناه أنتنا ما يبقوا قلانها إيه واللينك ساو إيه الطهارة البدلية طهارة الراو شريك إلهي اللينك ساو طهارة البدلية دهار البدلية ما إلى رأيهم بيما دلواي دهار ده ما أصلاً ها بيو أصلاً غير مركم ما هو مثلا في بيان العجز عن استعمال الماء وفق مركي بيو أنيس استعمالك عاجز حس عنك كعجز حس أهان عنك عجز أما سمع شرع عنك كعجز حس عن ما هو ما مله لا بيو يا واي واي أما شرع عنك بيو هلا لكن isticmaalsho yaa may waaha maanic leh maalan cadowga ku reebi biyoogi meeli biyoogi cadow fadhi cadowgaasa biyoogi indiide hoobususeed dhaawac la deersay ama hoolashee la dhacay amba isu la dile amase ma aha yacni dabiib maahir ee mutakhasis fii maadatihi ah yaa ma erayhe dhaawac agankii yaala haddii aad biyo isticmaal horaakiinka siyaade amba onhayna mayla raayay adiba dhimadaas amba caafimaadka waa khatar galay dibaan dhiyo walaasaa liri markuun biyoogi jaraan laakiin si sharci e laka waayo sharciga xaaram waayo armoogaas oo kale inaa isticmaal markaas mayla isticmaale waleerhaw tayamum waleerhaa jar tayamumka marka gebagebo waayo carada laka gebagabaysade lama hubnaadu acdaau tayamumna lama hubnaad waayo lamada hubnaad may waaha wejiga iyo lamad galnyaad acdaa luuymelyoka hayti ha sheegnayhin may haytayhin acdaa alwuduu markii laku reeba niyida may haytay afar yani wejiga iyo lamada galnyaad oo hubantoo iska eh imadaga oo lamasahawseeda lamada gal may wah lugaad oyoon hubantoon afartaas acdaal wuduuhaya hoobla shashalqaadoona badanayen marka kan may waa lama hubnaad waaye acdaadiis acdaa taamuma lare lamada hubnaad may waha haddii usa weysalaan ay naka weysahasidee haddii usa janaabo qaboona janaabada asuka bii kor markuu may waaha asbaabta markuu taamunka banaasiyada sababood waaye sababka koowaad bii waayto waaye biyoona ha sheegna may laka waaye sharciga laka waaye ama xisiga laka waaye lamadaba jar waa laakiin musaafir waayo meel biilan ku helaane maraha ama biyoogi wal wal iibiye isun lacag mahaysada amase mee biyoogi ba may la raaye lan helaan amba biyoogi wal helay laakiin dee sharciga ilaahay yani odow ya ku reebahay ya meel biyoogi fidhi owsa dila um hoolashay qaadaw amase mee waxyaabahaasa jaro hisan wa sharciga luq waayo sabab waayo hillagu sige markun gebagabeen banaan inuusu gebagaboysada markaasay maan banaan aha inuusu gebagaboysadii aan banaan asaas hada alinsaan oba ousa arrintaas kow kan lamaad may ahan walmaradu jiri waayo laankiya marad waayo mariida qaba maradkaas daraadiis markuu may la reehin hoobada jiri biyoy ku reeba udur qabo ka ziyaadiye ama same maradka markan dhowr shay waayo mararka sababtiisna sababka lamaad waay wasababu thani may la ree almarad waay waa halaatat aqsaam almaradka qofkii hoob weysahaysada inay isuba dhimadoo ku obsade amba xubnaashi hubankumada ee dhaawac dayro ma shalalo ma injegdo ma qalala amase ma yacni waxyaabahaasa ku obsade markaasay imaan banaan aha inayusa gebagaboysadii aan banaan sababka saddexaad biyoogi yaalan usuna lankii caafimaad qabo laakiin xayawaan iyo ambaahan biyoogi oo muxtaram eh xayawaan muxtaram eh may la ree waa ma yaxrumu qatluhu xayawaan in la dili ilaahay xaaran tameey ayi xayawaan yacgili maalaygiloli haadab iyo biyo on dhimado hayan ooman in la kaweysaasid biyoogaas mamnuuc waa sharcan alla kawaayiyoon markaas gebagaboysidee imaamu nowi siduus ari fil idaah waxyaabahaas oo kale haddii jiraan daabiyaalshay markan intaasna gebigebi bana asbaab tamum halaathatu saduwaay faqdulmaayi biwayt waay walmaradu jiri waay walixtiyaaju dhibtooda waay ilayhi ilalmaayi biyogaalan dhibgabe liacdashi xayawaanin xayawaan oon sheelinka dhibgaba xayawaankaasoo muxtaramin oo la xurmeeyay ilaahay oroos qiimo ka leh wa huwa maa yaxrumu qatlu xayawaanka muxtaramka xayawaan in la dila xaram etuwaay gayru lmuxtarami xayawaanka oo xurmado an la hayna sitatun liwaay xayawaan muxtarame leehri may bahi xayawaan hurmadan lahayna jara oo ilaahay aroodiis hurmadanka lahayna xayawaankaas may kuma daa kow taariku salaad waay taariku salaad oo imaamka yacni bacda al istitaaba toobadiina laku dalabi imaamkana may waahan amarha ku fuli inay xuduudad laka oofi kaas oo kale xurmad ma leh wazaani lmuhsan wazaani lmuhsan may la reey qof baalog eh migil haadoy bilaan haadoy oo guursaday guur halaal e guursidi markiisu guursidi kudib usu zanaysidii walciyaadu bilaah ilaahay ama ku magan galnay waay kaasmay waa litaas waay zaanilmuhusan yaa la reh macnaha xudrooysiday wal dhoori markii la dhooray nakaha sharci laka dhoori kudiba zanaysidi waay mayliya markun ihsaanka afar shardi yaa leyi albulug walcaqlu walxuriyat qof baalig eh caaqil eh oo xur eh oo haddana guur halaale guursidi waay kaasaa la ree wa wujuudu lwaddi fii nikaahin saxiixi guur halaale guursiday macnaa guurkaasna jimaac oo contacti calaaqana oo zawjiya ku dhexdhiid usii guur nikaaha saxiixa nikaah fasid haddii zigna oo kale zanaysa imaka jarta saas waay qof baalig eh caaqil eh oo hur eh oon waay waa jimaac naha mari waaye guur halaal e usoo guursi magel haaday bilaan haaday kaasna usuuna xurmad malee hayru muhsan waaye kaas oo kalena biyo aan baahanyi may waha walka weysaayside murtad waaye walciyaadu billaah qof diinta ilaahay ku bahay diin gaala gali waaye walkaafiru lxarbiyu gaal xarbe waaye muslimiinta iusi dhatiyo xarbe ku dhehe cadow ah cadowga muslimiinta waaye sida yahuudda oo kale oo muctadi ah waaye gaal xarbi ele rimay bahay gaal xarbi inhaynee oo muslimiinta isu dhatiyo muaahado kula dhehayta muslimiinta muaahado kula dhehayta marka gaal xarbi ele markii le rimay bahay gaal xarban haynee oo may le raayi oo muslimiinta muaahado kala jaro ama ballanka lu dhehayo amba yani dhabanka hayne kamusiga may waha makajara yani hayrulmuxtaram ee kaas waay waa muxtaram waaye biyo ha usan baahanyi insaaninimada in biyo la siiyo adina gebagaboysato waaye laakiin kan la sheega kafir alxarbi alxarbi waladi yucaadi alislaama walmuslimiin kan oo islaamka iyo muslimiinta la olayltama la dirira waaye oo dagaal kala jara kaasaa laka jeeda walkalbu lcaquur kan oo qiimadan lahayna muxtaramkan hayna may kuma dahe eyka oo bogongooyka ee bogonjarka e dadka bognaa kusu aama dad aanka e waayo iyo walkhinziiru doonfar xayawaanaadkan lita eh ee maka jaraan yani biyoyo aan baahanyiino oo aan oomanyiin yani walka gabagaboysidee yani banaanyi in lakagabagaboysada haywaan khabiif waaye wayuqaalu inahu xaraamu calaa lisaani kuli nabiyin lisaan naba kaas ilaahay ambiyadiis kumase lisaanshii xaaraamka hayaa lari marka haywaankaas noocaasena ma banaan in in in in yani biyi oo isoombaahyi biyo ahaan lansiyo adina weysahaysata maya markan xayawaanaadkaas hayru muxtaramka inta muxtaramka laku ixtiraasi waay intaas oo laku hoos bi muxtaram waay waahantaas waay asbaabu taamumi gebagabadii asbaabyaasha talaatatun saduu fakdu lmaayi bi waayt waay wal maradu jiri waay wal ixtiyaaju dhibtooda waay ilayhi ila lmaayi biyo in lan dhibtoodo liadashi xayawaanin xayawaan iwalilimade lanka dhibtooda waay biyo waaytadii waxa sheegna yani may waha asbaaba laka waaye liatashiha ilaahay golshay meele falam tajiduu maaan fatayamamu saciidan dayiban saas waay walmaradu jiri waaye walixtiyaaju dhibtooda waaye ilayhi ila lmaayi biyoogi intikaalan dhibtoodi biyoogyalan dhibtooday maylanka dhibtoodii liatashi xayawaani xayawaan oonshay xayawaan muxtarama yaan ooman yaan baahan yaan baahan xayawaankaas kaase may waha yalla waraabiya adina gebagaboysaas haywaan biyin dhimadaa in laka weysahaysad xaaram waaye oo muxtarama qiime leh liadashi haywaan muxtarama hayru lmuxtarami haywaan hayru muxtaramka sitatu li waaye taariku salaadkii salaadi ku taab way zaani zaani waaye almuhsanu hudroystay walmurtad waaye walkaafiru lxarbiyu gaalka harbiga hay waaye walkalbu lcaquuru eyki bongoyka hay waaye walkhinziiru doonfaar waaye doonfaar intan waay waaha hayru muxtaram waaye shuruudu taamumi taamamka shuruudyaashii taamamka maylaya shuruuda ley marku markii walgebagaboysa lera shuruuda ley taamamka marka meega shardika aansahay shuruudu taamumi casharatun tuman waayo tuman shardi ley an yakuuna ani haado gebagabada bituraabin walaalka gebagaboysa in turaab haado sharte bituraabin gebagabada ini turaab haad turaab oo weliba daahire yani way waaha aturaab dahuuru ladi yani way waaha walanka dheehnayn walanka dhaha jarn waay bisharti turaab maylaka jeedee wa an yakuuna turaabu daahiran turaabkani daahiraad waay wa an laa yakuuna mustacmalan turaabka koon la isticmaalinin haan mustacmal maylaka jeede kii aadan isticmaalay wejiga oo kale inaad hatana xaqaado hadana galantan isticmaal kaasaa la diide kii kood wejiga saarna inaad xaqaado yani may waaha meelkale aad saarta kaasaa la diide mustacmal wa an laa yukhaalidahu daqiiq wanaxwu naxwu daqiiqi ini turaabkana saafahaadoo budo iwal budo lamada iyo yani nuuriyad iyo waxa waxyaabahaas ininka dhex darsanaaneed turaab khaalis ini haad waay wa ayaqsida an gased waaye hush ee turaabka turaabkana ini haqaadooshay aad kagabagaboysaas dhulka aad anka gased waaye wa an yamsaxa wajahu mutaamamka wejishay iwayadeehi lamis galnyaad ininka masaho bidarbatayni lama goorka masah waay macnaa darbatun lilwajhi wa darbatu may la raay darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayni saas ay lamadaas hubnaad waay wa an yuziila najaasata najaas in zuuli waay awalan isku zuuli qofka gebagaboysadaaw gebagabadu ku horba najaas jirshe ineen lahaan waay najaasa inahaas kuwada zuuli waay haddii jirshe najaas lahariirta gebagabiis maansahaas hoob istijin baahna inaha istinjoodi walaa dhon hasku diyaari wa an yajtahida an ijtihaado fi lqiblati usu degdeg waay macnaha maadaama dahaaro bedela usu ei dahaaradiis dahaaro degdeg waa waqti musugaaw daruuro waayo daruuradana xilishee la banaayo ma xilisha waqti ku hore maal banaayo adaruuraatu macnaa xilishee mar maadaama daruuro ay geblida marka horaa meela itijaaha geblida in aad ogaato markii haddadato aad diyaarsata kudubaa la gebagaboysade wa an yakuuna tayamumu tayamumkana bacda dukhuuli lwaqti waqtiga markii galanihaado ay qabla dukhuuli lwaqti laa xaaja laa daaciya lahu limaada usimay waa ah istibaaxo waayo salaadan alla kabanahay sidee waqtishe waqtigiina hoob an galna maya sida weysadii oo kale mee weysada intii waqti ka hor aad weysa haysata iyo markii waqti galon ka tukada korto usaas mee waqtiga markii galo wa an yataamama likulli fardin salaad kasta farad aan walan gebagabaysade mathalan haddii salaatu duhur gebagaba ka tukud sugeey haddana salaatul asra ka tukada ma ere korto laakiin duhurka iyo sunno wali baahanta hal salaad ka tukado hal gebagaba ka tukado horta haddana salaad kale farad ay hoob ka hoytaad lama farad tayamumal ka tukado kor walku badanba tayamumka hal farad waay markaa shuruudis intaas waay shuruudu tayamumi gebagabada shuruudidiis casharatun tuman waay an yakuuna ani ahaado waay bituraabin turaab haa tayamumka wa an yakuuna turaabu turaabka laka gebagaboysaa daahira ani daahirhaad waay wa anlaa yakuuna turaabka nin ahaane mustacmalan koo la isticmaalin nin ahaane turaab oo la isticmaalay maanaa wejiga oo kale lan isticmaalay haddana wejigi lah ku guuriya galnya lan guuriya oo kale nin haan waay wa allah yukhaalid aa ninka darsane lafadehu turaabka daqiiqun wa naxwu huwa naxwu daqiiqi budo iyo budo wali lamade sida nuuriyada iyo yani ba-aad iyo waxyaabahaas ninka darsanaane turaab khaalis ahaada waayo gasida anin gased waay shaqsiga hu turaabka turaab aadan gasedinihaad waay may bahi turaab dabeel ha ha farjide wejiga koo kori amba jirkaha hakadhii ya tirtirdayka gebagaboysee maansaas marka hore ni gasadka aad haka qaado lafade turaab wa an yamsaha ni masaho wajahahu turaa wejishii shaqsiga iwayaday lamis galnyaad kama saho waay bidarbatayni lama goor hal mar galnyalamad galnyaada dhulka la saara wejigaa lakama sahe turaabka oo aradan khafiif eh ara khafiif eh yani wejigaa la saare meel wejiga la rahay dhonga lakama sahe mar kale lakanage galanti midgeed iyo galanti bateeda lakama sahe wa an yuziila najaasata najaasa in isku zuuli waayo awalan haddii najaastan marka koowaad in lahaasku zuuliyo adoo daahir taag la gebagaboysade wa an yajtahida indi ijtihaado filgeblata ka ijtihaad waaya geblada markii gebagaboyskuduba geblada raadiya taasaa la diiday ku horba ni geblada haddii aad itijaaha shay aad haddadato meela intukudaas diyaarsato markaas kudib aad gebagaboysato waay wa an yakuuna taamumu taamumkana in ahaado gebagabada bacda dukhuuli lwaqti waqtiga madigali kuduble in ahaado shardi ah waayo teemama ani gebagaboyso shartee likulli fardin oo min furuudi salaati farad kasta salaada furuudiya kuma deh in lin gebagaboysado waayo wallaahu subxaana wa tacaala aclam dersigeen inta ninka egi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu